Ololaha tallaalka xoolaha, gaar ahaan ariga oo looga tallaalayo cudurrada jadeecada iyo sanbabka, ayaa laga bilaabay degmada Cadaadey, gobolka Galgaduud. Tallaalka ayaa waxaa fulinaysa Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Maamulka Galmudug oo kaashanaysa Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana ka faa'iideystay xoolalayda ku dhaqan degmada Cadaado. Qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay tallaalka ayaa u mahadceliyay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Maamulka Galmudug.
Waxaan joogaa meesha la yiraahdo Xasan Arile oo hoostaga degmada Cadaado. Waxaa noo yimid saaka wasaaradda xoolaha xoolaha tallaalka ka socda. Waxaa naloo tallaalay saaka arigii xoolihii tambabka iyo jadeecada waana lagaga tallaalay waana ku mahadsan yihiin wasaaraddana soo gaarsiisay galmudug nolosha miyigu aad bay u kulushahay xaalad jiidaal weeye soon baa lagu jiraa aad bay u kulushahay xoolo waa naga xaaseen haddii alla kuulaya waxaan rabnaa wixii kale oo nalaku xoolo biyo iyo baad wixii kale oon heli naloo heli karo waxaan ahay deegaanka burdiiraan joogaa faado xasan cismaan baa leeyiraa canaalada xoolaha galmudug aa noo timid waa u mahad celinaynaa boqolkiiba sagaashan waa xoolaha waxay nooga tallaalayaan jadeecada iyo sanbabka xilli adagna waa lagu jiraa daawooyin kasii badan iyo waxaan u baahana taageero badan aan u baahana jiidaalaan haye jiidaal faaka xooluhu caato waaye caano male ramadaan waaye biyo male cunto cunaan male magacayga waxaa layidhi cali salaad ibraahim waxaan ka mid ah odayaasha deegaanka xasan arileeb cadaado hoostaga waxaa saaka looga tallaalaya ariga waxaa laga tallaalaya jadeecada iyo sanbabka ka hortag ahaan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda galmudug ee xawaanada xoolaha iyo shaqaalaheeda dhanka kale subeer maxamed yuusuf oo ah isku-duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ayaa ka warbixiyey ujeedka tallaalka innagoo ah tim ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtee daaqa galmudug waxaan soo gaarnay saakay deegaano ay ka mid yihiin muxuu ahaa xasan arile burdiir ereydaas ayaan ku shaqaynayna saakay waxaana ka tallaalaynaa xoolaha cudurrada ay sababaan c c b b oo sanbaba iyo b b r oo jadeeco ah labadaas ayaan ka tallaalaynay xoolaha aan tallaalaynana waxay isugu jiraan aracad iyo ido deegaankan deegaanadan degmada cadaado hoostaga waxaanu ka shaqaynaynay in muddaa bishi bilihii janawari ilaa maarso oo hadda aan ku jirno ayaanu xoolaha ka tallaalaynay xoolaha aan tallaalnana ilaa hadda waxaan maraynaa boqol afartan iyo siddeed kun oo neef ayaanu ka tallaalnay deegaanka waana wadaynaa inta muxuu ahaa maalmaha soo socda haddii ilaah yaraado